الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين darsigeennii waxaa u dambeeyey iimaanka tacriifka ay tacriifiyeen ahlulxadiidka iyo firaqda kaleeto oo daallada ah tacriifta ay ka bixiyeen oo baatilada ah annakoo weliba maaragtay ku dul istaagnay adilada ay usoo qaateen ahlu sunnuhu iimaanka tacriifka ay tacriifiyeen gaar ahaan iimaanka inuu ziyaadayo oo daacaadka uu ku kordhayo iyo inuu maaragtay nusaamayo oo macaasidu ay nusaaminayso ilaa marka dambeeto ay ka baabi'iso sida gaalnimada qofku markuu gaaloobo oo kaleeto qaala imaamu lburbahaariyu raximah ullah wa khayru hadihi lumma ummaddan nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ummat lmuxamed kan ugu khayrka badani bacda wafaatiha bacda bacda wafaati nabiyiha nabigeedu markuu dhintay kabacdi abubakrin abubakar weyi abubakr sidiiq radia allahu canhu wa cumaru iyo cumar bn khadaab wa cuhmaan cuhmaan ibni cafaan haakada ruwiya lana can ibni cumar sidaa ayaa cabdullaahi bni cumarna lakaga wariyey qaala wuxuu yihi cabdullaahi bni cumar kunaa naqulu warasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam haddii aan nahay saxaabada waxaan odhanaynay ayadoo rasuulku bayna adhurinaa dhexdeenna uu joogo ina khayra annaasi dadka waxaa ugu khayr badan oo ugu fadli badan bacda rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalam markii rasuulka laga soo gudbo abubakrin wa cumar wa cuhmaan wayasmacu annabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama bidalika falaa yunkiruhu hadalkana nebigu waa u maqlayey oo dhegihiisa ayuu ku dhacayey mana uusan inkirayn marka xadiidkuna waa xadiid saxiixa oo imaamu albukhaari imaamu muslim iyo abu daawuud iyo keyrkiiba ay wariyeen wuxuuna uu tusinayaa oo uu nas ku yahay fadliga abubakar iyo cumar iyo cuhmaan radia allahu canhu lianna axaadiida nebigu imaa inay noqoto qowl isagu uu yidhi hadal yacni ka soo baxay ama ficil nebigu uu sameeyey ama shay agtiisa lagu sameeyey oo u sugay sida xadiidkan oo kaleeto marka xadiidku wuxuu maaragtay uu saraaxeynayaa fadliga abubakar cumar iyo cuhmaan ha ahaatee abubak abubakar ayaa ummadda ugu fadli badan waana biijmaaci ahli sunna ahlu sunnusi ay mujmac ku yihiin inuu maarata dhan kastaba ugu fadli badan yahay xagga iimaanka xagga cilmiga dhan kastaba inuu maaragtay ummadda ugu fadli badan yahay dad badan waxaa laga yaabaa oo mujtamaceenna uu ka mid yahay inay maaragtay qirsan yihiin abubakar inuu maaragtay ummadoo dhan ugu fadli badan yahay laakiin mararka qaarkood laga yaabo inaysan ka daadegsanayn fadligaasu inuusan u laabanayn xagga cilmiga oo haddii la yidhaahdo masaladan culimmada ayaa isku khilaaftay abubakar qowlka ayuu ka yidhi imaamu shaaficina qowlkaasuu ka yidhi laga yaabaa bacdunaas inay yidhaahdaan qowlkeena waa qowlka imaamu shaafici leanna imaamu shaafici mujtahid buu ahaa kutub buu alifay wakada wakada wakada qowlkaasu marka qowl jira ma aha abubakar nebigu ama saxaabadu khayryada ay u qirayaan waa khayriya mutlaqa ama xag iimaan ha noqoto ama camal saalix oo kaleeto ha noqoto ama xagga cilmiga ha noqoto dhan kasta oo qofka muslia muslimka lagu qiimeeyo ummadda isagaa u sarreeyey walidaalika waa ogsoonnahay culammada mujtahidiinta sida imaamu shaafici axmed ibnu xambal isxaaq ibnu raahuuya imaamu malik iyo keyrkood ee muxadisiinta ah markii ay maarata istidlaalka ay samaynayaan masaa-isha ay istinbaabayaan kitaabka iyo sunnada ijmaaca waxay markaa ay ku dadaalayaan aqwaasha saxaabada inaysan ka bixin yani masalada markay culamadu a isku khilaafaan imaamu shaafici waxaa usuushiisu ay tahay axmed ibn xambal iyo keyrkiisna ay ay maratay la mid yihiin masaladu markay masale khilaafiya noqoto in aqwaasha saxaabada aan laga bixi karin taa marka waxay meesha ka saaraysaa markay culimmadu iskhilaafto oo la yihi abubakar baa sidaa yidhi ama cumar baa sidaa yidhi in maaragtay imaamu shaafici iyo axmed ibn xambal meesha ays waxba u oolin leanna waxa weeyaan adilada ay daliishanayaan ayaa waxaa ka mid ah aqwaasha saxaabada uma afdalu nnaasi dadka waxa ugu fadli marka xadiidka marka sidaan sheegnaba waa xadiid saxiixa axaadiidta marka kusoo aroortay khulafaa urwaashidiinta yani waa axaadiid badan waxaa kamid a sida xadiidkii macruufka ah xadiidkii arbad ibn sariya ee nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam saxaabada uu waaniyey xadiidkii mashhuurka saxiixa ee markii maaragtay nebigu aada iyo aada u waaniyey mawcida baliiqa uu waaniyey ayay maarata saxaabadu waxay dareemeen nebigu maaragtay inuu isagootinayo marka waxay yidhaahdeen noo dardaaran nebigu markaa wuxuu ku yihi usiikum bisamci waataaca waxaan inin dardaarmayaa maqal a'imadiina ama dadkiina madaxda ah aada adeecdaan oo aad ka dambaysaan aada maqashaan qowlkooda oo isla markaa aad adeecdaan intay maaragtay khayr iyo wanaag inay farayaan fa inahu man yacish minkum bacdi gadaalkayga qofkii noolaada oo aniga nolol iiga dambeeya fasayara ikhtilaafan katiiran khilaaf aada iyo aada u fara badan oo ummadda dhexdeeda ummadda muslimiinta dhexdooda ka dhacaya ayuu arki doonaa maxaa markaa nebigu maaragtay markaa khilaafkaas uu dhaco uu yidhi facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin waxaad laasimtaan sunnada aniga layga dhaxlayo iyo khulafada raashidiinta sunnadooda oo aniga maaragtay iga dambeeya tamasakuu biha wa iyaakum wa muxdathaati alumuur yacni sunnadayda iyo sunnada khulafaa raashidiinta qabsada iska ilaaliya waxyaalaha muxdathaadka ah xadiidkaasna waxa wey waa xadiid saxiixa marka xadiidkana waxa weeyaan culummadu waxay ku fasireen khulafaa raashidiintaas inay yihiin abubakr cumar iyo cuثmaan iyo caliy ibn abi aalib radia allahu canhu uma afdal الnaasi bacda haulaa saddexdaas aanu soo marnay uma afdal الnaasi dadka waxa ugu fadli badan bacda haulaai saddexdaas aanu soo marnay markii laga soo gudbo caliyun wa طalxa caliy bn abi aalib wa طalxa ibn cubaydillaah wazubayr zubayr bn cawaam ee nabiga maaragtay ilmeeday ilma abti ay ahaayeen wa sacd bn abi waqaas nabiga abtigiisa ahaa wa saciid bnu zayd wa cabdiraxmaan bn cawf wa abu cubayda caamir bnu jaraax amiin hadihi اlumma wa kulluhum idilhaantooda yani dhammaantood intaan hadda aanu sheegnay yasluxu lilkhilaafati khilaafada ayuu maaragtay ayuu uhalaag ayuu maaratay ayuu maarata saalix u yahay in ummadda maarata muslimiinta isaga uu madax u noqdo sida maaragtay cuhmaan uu madax ugu noqday sida cali uu madax ugu noqday mid kastoo intaa ka mid ihi saalix wuxuu yahay an yakuna khaliifatan lilmuslimiin sidii maaragtay ninkii la ohan jiray cumar bn khadaab radi allahu canhu markii maaragtay uu dhintay uu ku teliyey uma afdal nnaasi dadka waxaa ugu fadli badan bacda haulaa uma afdal nnaasi bacda haulaa dadka waxaa ugu fadli badan markii laga soo gudbo tobanka asxaabu rasuuli illaahi rasuulka asxaabtiisa marka intaanan qeybta dambe aanan u gelin casharat lmubashiriin biljanna fardi fardina axaadiis fara badan baa kusoo aroortay tobankoodana fi bacdi alaxaadiid ayaa nebigu maaragtay uu ku maratay uu ku kulmiyey oo nebigu kaga shekeynaya u leyahy maratay fulanun fi ljanna fulanun fi ljanna uu leeyahay sida nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiid saxiixa oo warinayo sacd bnu zayd oo isaguna ka mid ah casharatu lmubashiriin biljanna ayaa wuxuu leeyahay ashhadu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka ayaan maaragtay ayaan la joogay waxaan rasuulka maaragtay aan kaga markhaati kacayaa ani anii samictuhu yaquulu waxaan ka markhaati kacayaa nebiga inaan maqla isagoo dhahaya casharatun fi ljanna toban ayaa maarata jannada gashay toban jannaday ku sugan tahay annabiyu fi ljanna nebigu jannada ayuu maarata ku sugan yahay yani jannada ayuu gelayaa nebigu wa abubakrun fi ljanna wa caliyun fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa sacd bnu malik wa sacd bn abi waqaas fi ljanna wa cabdiraxmaan bni cawf fi ljanna walow samaytu alcaashira haddii maaragtay aan ii magacaabi lahaa midka tobnaad qaala wuxuu yidhi faqaaluu man hu man huwa yani wuxu yii haddaa rabtiin marata waa ini magacaabaya ninka maarata tobnaad markaasa saxaabadii markaa waxay ku yidhahdeen ama dadkii markaa la joogay iyuu yahay ninkaa tobnaad qaala saci qaala saciid bnu zayd wa qaala qaala saciid bnu zayd yani wuxuu yihi ninka tobnaad waa saciid bnu zayd laftiis waa naftiisu marata ka hadlaya yani marka horetana wuxuu uga jimbaday inuusan maarata naftiisa u taskiyeyn lakin wuxuu yidhi haddii aad u baahantii waa ini magacaabaya wa qaala lamashhadu rajuli minhum maca rasuuli llaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam tobankanin oo aan idiin sheegay nin ka mid ah yani ka qaybgalkii nabiga sala allahu alayhi waali wasalam la jiritaankiisii uu maarata dagaalada uu kala qayb galay yuqbaru minhu wajhuhu khayru min camali axadikum yani mashhad hal mashhad ama hal dagaal oo uu kala qayb galay nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam ayaa wuxuu ka khayr badan yahay midkiin camalkiisa uu samaynayo walow cumira cumra nuux cumrigii nabiyullaahi nuux u gaaray oo sagaal boqol iyo konton sanoba qofkiin maarata haddii cumrigiigaas la siiyo inkastoo aan la gaarayn cumrigaas isaga ah oo ummadda cumrigoodaba allah uusan ugu talagelin sidaa inuu u dheeraado laakiin fardan haddii la qadaro yacni sagaal boqol iyo konton sano qofku inuu noolaado intaas uu khayr uu samaynayo ma laga yaabo yacni hal maalin ah oo nebiga sala allahu calayhi waali wasalam mashaahiddii uu ka qayb galay uu kala qayb galay ajarka uu ka helay inuu maarata uu gaaro qofkaas xadiidkana waxaa warinaya abu daawuud termadi ibnu maaja waana xadiid saxiixa nebigu sala allahu alayh wali wasalam isla xadiidkaas duruqdiisa ayaa wuxuu nebigu ku leeyahay abubakrun fi ljanna wa cumarun fi ljanna wa caliyun fi ljanna cali marka horeeta riwaayada horeeta marka kuma jirin wa cuhmaanu fi ljanna wa talxa fi ljanna talxa laftiisa kumuusan jirin wazubayr bnu lcawaam dalxa waa uu ku jiray wazubayr bnu lcawaam fi ljanna zubayr ayaan ku jirin wcabdالرحman بn cawfi fi اljannة وsacيid bn زayd bn cmr bn nufayl fi اljannة وabu cubayd ibn jarax fi اljannة abu cubayd laftiisa xadidka o riwaayad horeta kumuusan jirin xadiidka waxa wey isagana waxaa wariyey alimaam axmed ibn xambal raximah اllah waana xadiid صaxiixa marka axaadiidtaasu marka waxay itibaatinaysaa fadliga ay leeyihiin casharatu mubashiriin biاljannة yani tobankaas saxaabi oo hadda aanu maarata uu shiku uu soo sheegay yani waana saxaabada dabaqada ugu sarreysa ugu fadli badan weeyi tobankaa maarata nin waa abubakar maarata ugu horeeyo waa tobanka ugu fadliga badan saxaabada uma afdalu uma afdalu nnaasi bacda haaulaai asxaabu rasuuli llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam kuwa marka aanu soo dhaafno dadka waxaa ugu fadli badan asxaabu rasuuli illah rasuulka saxaabadiisii alqarnu lwalu qarnigii horeeto aladi qarnigii bucita fiihim almuhaajiruuna alwaluun muhaajiriintii awaliintaha lagu soo saaray walansaar iyo ansaartaba wa hum muhaajiriinta awaliintaha iyo ansaartu waxa weye man sallaa alqiblatayn labadii qiblaba dadkii maarata u tukaday ayaa muhaajiriinta awaliinta ay yihiin dadkii maaratay iyo ansaartu dadkii maaratay labada qiblaba qibladii maaratay beyt lqudsi markii loo tukanayay markii dambaa la taxwiiliyaba marka adilo aad iyo aad u fara badan baana kusoo aroortay kooxdaas gaar ahaaneed fadli badan ayaa kusoo adilo fara badan oo maarata tusinaysa maaragtay fadligooda ayaa qur-aanka iyo sunnadaba kusoo aroortay allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay fi suurati alfatx laqad radya allahu id yubaayicuunaka taxta ashajara laqad radya allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara allah wuxuu ka raadli noqday mu'miniintii kuula mubaayacoonayay geedka hoostiisa yacni culimmadu waxay ku sheegaan ilaa kun iyo afar boqol oo nin inay ahaayeen dadka maaragtay baycat ridwan ka qayb galay nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiis saxiixa oo uu warinayo imaamu muslim ayuu wuxuu ku leeyahay lan yadkula axadun annaara baayaca taxta ashajara qof nebigu maaratay saxaabada markii geedka hoostiisa uu kula mubaayacoonayey baycatu ridwan qof baycadaa ka qayb galay oo naarta gelaya ma uu jiro marka waxa wey waa fadli dadkii maarata saabiqiinta ahaa allah subxaanahu watacaala uu u ballan qaaday yani inay maarata jannada ay gelayaan aayad kaleeta allah wuxuu ku leeyahay fi suurati annisa fi suurati fi suurati bara inay ahayd baan filayaa wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar wاladina اtabacuuhm bixsaani radia allahu canhum waraduu yani dadkii saabiqiintaha oo muhaajiriintaha islaamka yani u hormaray oo muhaajiriinta iyo ansaarta ka koobnaa iyo kuwii maarata wanaagga ku raacayba allah subxaanahu watacaala waa uu ka raali noqday ayaguna allah waa ka raali noqdeen marka waxa weeyaan fadli aad iyo aad u fara badan ayaa allah subxaanahu watacaala saabiqiintii uu ballan qaaday uma afdalu nnaasi dadka waxa ugu fadli badan bacda haaulaa kuwa aanu soo sheegnay oo saabiqiinta gadaalkooda man axad ayaa u fadli badan saxiba rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulka alle la saaxiibay yowman maalin aw shahran bil aw sanatan ama sanad aw aqala min dalik ama maaragtay muddadaas aanu sheegnay maalin wax kasii yar sida saacadda oo kaleeto aw aktara min dalik ama wax ka badan yacni sanad iyo wax ka badan saxaabadu marka siday u kala sarreeyeen abubakar iyo maarata dabaqadiisii markuu soo dhameeyey ayuu wuxuu ku xujiyey maarata dadkii saabiqiintaa oo ansaar iyo maaratay muhaajiriintii ansaartii ka koobnaa kabacdina wuxuu usoo gudbay caamatu saxaaba saxaabada maaratay guud ahaaneed ayuu usoo gudbay waxaa u fadli badan buy marka dadka intaa horeeta markaanu soo gudubno cid allaale iyo ciddii nebiga la saaxiibtay ama maarata dhowr sano hala joogo ama sanad hala joogo ama bil hala joogo ama xataa saacad hala joogo maarata nebiga maarata kor hataa ka arko marba haddii maaragtay nebiga casrigiisa uu soo gaaray isla markaasna nebiga maarata uu la kulmay waxa weeyaan wuxuu soo gelayaa min zumrati saxaabati nabiy sala allahu alayh ali wasalam taraxamu calayhi qofka isaga ah yani saxaabiga saxaabada nebiga ka mid ah waad u naxariis dalbaysaa oo waxa weye mar kastaba waxa weeyaan markuu kusoo maraba waxa weeyaan taraxum ayaad u qaadaysaa wa tadkuru fadlahu fadliga allah agtiisa uu ku leeyahaana waad sheegaysaa wa takufu can zallatihi haddii uu galay dembi ilaa saxaabadu dunuub macsuumiin kama ahan dunuubta waa ka dhici kartaa saxaabada haddii marka saxaabada qof ka midihi uu dembi u ka dhaco waxa weye dunuubtaa ka dhacday waad ka reebtoonaanaysaa inaad ka shekaysid oo aad kaga shekaysid inaad maarata ku dhaleecaysid dembigaa ka dhacay aawadii walaa nadkuru axada minhum yarxamka allah axad ka mida saxaabada ma sheegayno ilaa bikhayrin khayr iyo wanaag inaan ku sheegna mooye qof saxaabada ka mid haddi aan soo qaadno waxaan kusoo qaadnaa waxa weeyaan ammaan inaan ka sheegno liqowli rasuuli illaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam waa qowlka rasuulka aawadi rasuulku uu yidhi idaa dukira asxaabii asxaabtayda haddii la sheego faamsiku yani markii xumaan maarata lagu sheego kaaf haysta maarata inaad xumaantaas ka qayb gashaan bal waxa weeye difaaca waa la difaacaya maarata saxaabada rasuulka ridwan ullahi calayhim xadiidkana waxa weye waa xadiid xasana abulqasim abarani uu ku wariyey kitaabkiisa mucjam lkabiir abu nucaym laftiisa uu ku warinaya fi kitaabi alxilya wuxuuna leeyahay min xadiidi cabdillahi bni mascuud min xadiidi cabdillahi bni mascuud shawaahidna waa uu leeyahay wuxuuna leeyahay muxaqiqu istawfa shaykhu alalbaniyu raximah llah takriijaha fi silsilati alaxaadiid asaxiixa yani fi silsilati asaxiixa ayuu maaragtay shawaahid badan uu soo qaadanaya marka xadiidku wuxuu sugayaa saxaabada wax aan wanaag ahayn inaan lagu sheegin markii xumaan laga sheego qofku maaragtay inuu maaragtay uu ka reebtoonaanayo arrintaas uusan ka qaybgelayn bal qofka saxaabada wax ka sheega ayuu maaragtay aada iyo aad ay waajib tahay inuu radiyo oo aad iyo aad uga digo uga fogaado lianna waxa weye qofka saxaabada wax ka sheega salafku waxay u yaqiinin zindiiq inuu yahay wa qaala sufyaan ibnu cuyayna alhilaali ayaa wuxuu yidhi sheekh imaam shaafici man nataqa fi asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam qofkii saxaabada rasuulka ka hadla bikelimatin kelimad qofkii kaga hadla fahuwa saaxibu hawa waa qof maarata mubtadica oo maarata hawaraaca qofkii saxaabada rasuulka maaratay wax ka sheega oo xumaan ka sheega qofkaa waxa weeyaan qof kamida maahan dariiqiisu qof u wanaagsan yaha maahan madhabkiisuna maahan madhabkii ahlu sunnada leanna waxa weeyaan islaamku wuxuu islaam ku yahay qur-aanku wuxuu qur-aan ku yahay sunnada nebigu ay sunno nebi ku tahay waa saxaabada ayaa waxa weeyaan tacdiilka ama wanaagga quluubta aan ugu hayno ama saxaabada haddii wax laga sheego qur-aankuna qur-aan noqon maayo sunnadana sunno noqon mayso leanna waxa qur-aankan akrinayno oo maaragtay maxfuud fi suduuri lmucalimiin ah ama maarata maktuub fi lmasaaxif ah waxa weeyaan can dariiqi asaxaaba ayuu naga soo gaaray saxaabada marka qof ka mid a hadii la qadxiyana qur-aanka qofka qadxiyuu noqonaya qofkaas kadalika qofka saxaabada qadxiyey wuxuu noqonayaa qof axaadiista nabiga qadxiyey qofka axaadiista nabiga qadiya wuxuu noqonayaa qadxun fi nabiy sala allahu alayh ali wasalam idan waa hadalka uu leeyahay sufyaan ibnu cuyeyna waa qowl xaq ah wey waa marka uu leeyahay qofkii maarata saxaabada rasuulka kelimad kaga hadla uu ku tanqiisinayo qofkaas waxa weye waa saaxibu hawa wa qaala anabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam nebiguna wuxuu yidhi asxaabii kannujuumi saxaabadaydu waa xidigahoo kaleetay ka dhigan yihiin biayihim iqtadaytum ihtadaytum midkii ayaga ka mida oad ku dayataan waad ku hanuunaysaan laakiin xadiidkaas waa xadiid nool maaha waa xadiid taalifa wey xadiid maaragtay saxaabada fadligooda wax ka dhimayana maaha dacfigiisu oo axaadiidta maaragtay tusinaysa saxaabada ama maaragtay fardi afraadda qaarkood ama guud ahaan adilada kusoo arorta waa ku filan tahay marka xadiidkan waxa wey waa xadiid taalif oo aada u liita wey nabigu sala allahu alayhi nabigu sala allahu alayhi waalihi wasalam guud ahaan sida macruufka yani axaadiis aada iyo aad u fara badan ayaa kusoo aroorta saxaabada oo maratay nebigu marata uu ku ammaanayo sida xadiidka marata macruufka nebigu sala allahu alayh wasalam imam lbukhari imam lbukhari imam muslim ba ay wariyeen keyrkood uu nebigu leeyahay khayru nnaasi qarnii uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum yani waxaa dadka maaragtay quruunta dadku maaragtay ay joogaan waxaa ugu khayr badan qarnigii nebigu uu joogay qarnigii ku xigay qarnigii ku xigay waa quruun mufadala quruunta la yidhaahdo khayryadaas dadka ay ku dhacaysa ugu horreya waxa wey saxaabada rasuulka ayaa ugu horreeya kadalika nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam aad iyo aad wuxuu uga digay in saxaabadiisa wax laga sheego leanna waxa weya nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam xadidka imaamu muslim uu warinayey weliba xadiidkaas awalwuruudkiisu wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo khaalid ibn waliid oo maaragtay sayfullah sayfullahi almasluul loo yaqaano ayaa oo la garanaya wacdaraha iyo wanaagga uu ka geystay islaamka maarata baahintiisa iyo ghazawaadkii maarata gaalada uu la galo u ku baabi'iyey ay ninka isaga ah iyo waxaa maratay saxaabigaas iyo waxaa khusuuma ay dhex martay cabdiraxmaan ibn cawf oo ka mid ah maratay min asaabiqiina min almuhaajiriina asaabiqiin ka mid ahaa ayaa khusuuma dhex martay marka kelimaad aan maratay laga fiican yahay kelimaad naabi ah ayuu ku tuura maaragtay khaalid ibn waliid cabdiraxmaan ibna cawf oo muhaajiriintii horeeta ka mid ah marka nebigu aad iyo aad bu marka kelimadaas khaalid uu maratay cabdiraxmaan uu ku yidhi ayaa nebigu aad iyo aad uga xumaaday xadiidkanna marka waxa wey sawalwuruudka sababta keentay hadalka nebigu inuu yidhaahdana sidaasay ahayd nebigu marka wuxuu leeya laa tasubuu asxaabii laa laa tasubuu laa tasubuu axada min asxaabii fa ina axadakum law anfaqa mitla uxudin dahaba ma ad ma ma adraka mudda axadihim walaa nasiifahu xadiidka imaam muslim ayaa wariyey nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu leeyahay qof saxaabadeyda ka mid ah ay axad ama kuwii horeeta saabiqiinta ha noqdo ama kuwii dhexa ha noqdo ama kuwii ugu dambeeyey ha noqoto xataa maarata kuwii marata fata kuso fatxu marka kusoo islaamay qof saxaabada ka mid a ay axad buu marata xadiidku kulminaya inkastoo sabalwuruudkiisa uu ahaa ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ibn cawf laakiin xadiidku waxa wey waa caam saxaabadeyda qofkii ka mid a ha caynina marnaba ha isku daynina maarata saxaabada ina wax ka sheegtaan fa ina axadakum law anfaqa mitla uxudin dahaba midka adinka in ka mid ihi yani weliba qofka nebigu uu la khidaabayo dadka markaas uu khidaabka toos ugu dhacayo waa saxaabada oo maarata weliba maarata saxaabadii hore maarata dambeeto oo maarata dib kasoo islaamtay laakiin ummadoo dhanna waa u khuseeyaa qofka adinka in ka mid ihi haddii uu nafaqeeyo yacni dahab la eg jabal uxud oo kaleeto jabal uxudna waxa wey waa jabal aad iyo aad u weyn oo magaalada madiina waa magaalo buuraley ah buuraheeda maarata buurta ugu weyn wey oo nebigu markuu wax maarata wax weyn uu mitaalinayaba uu soo qaadan jiray marka buurtaas dahab u dhigma haddii mid in ka mid uu nafaqeeyo u bixiyo maa adraka mudda axadihim walaa nasiifahu mud uu bixiyey saxaabi saxaabaga ka mid ah oo sadaqa ula baxay ama maarata mudkaas barkiis ma u gaarayo yani waxa wey marka saxaabadu allah subxaanahu watacaala fadliga ayuu gaarsiiyey qofku mahma kaana fadluhu taabiciintu si kasta dadkaan neen dambe iska dhaaf taabiciintii maarata saxaabada ardaydu ahaa si kastoo ay u dadaalaan oo camal saalixa ay ula yimaadaan cilmiga ay aada iyo aada u badiyaan ma laga yaabo qof saxaabada ka mid a inuu maarata fadligiisa u gaaro leanna waxa weeyaan allah subxaanahu watacaala ayaa wuxuu u doortay nabiyullaahi moxamed oo khayru rusul ah inay maaratay ay u gargaaraan oo ay garab istaagaan qofka marka waxa wey waa inuu iska ilaaliyo saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayhim inuu aflagaadeeyo dad badan marka oo mujtamacaadka maantay muslimiinta ka mid ah dad fara badan ay u haystaan culimo ayaa aada iyo aad in badan aktar min waaxid aflagaada ay kasoo gaartay saxaabada meeshii marka sida hadyiga selafka lagu yaqaano qofka maarata dadka looga digi lahaa oo lagu dhaleecayn lahaa arrimaha maarata uu ku dhacay oo fadiica ayaa waxaa laga yaabaa in la qadiso oo la yidhaahdo alimaamu alfulaniy ninkii maarata imaamu fulani la ohan jiray oo imaamka ahaa oo magac maaragtay laqab uusan maarata laa'iqu ahayn u qaato laa shakka qofka maarata saxaabada wax ka sheega imaam hadduu yahay waxa weye waa imaama shaytaaniya ma ahan imaamadii maaragtay xaqa ahayd leanna waxa wey imaamada diinka waxaa lagu gaarayaa biitibaaci hadyi nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam wa saxaabatihi hadyigii nebiga iyo dariiqii maarata saxaabadu ay mareen ayaa imaam alimaamatu fi ddiin lagu gaaraya laakiin qofku haddii saxaabada wax ka sheego imaamadiisu ma ahan imaamadii diinka ma ahan waa imaama waxa weeyaan aada iyo aada u xun dadka marka saxaabada wax ku dhaca marata wax ka sheega qadiiman waxadiitan waa jireen qadiiman dadkii maarata ugu horreeyey oo saxaabada wax ka sheegay khawaarijta ayay ahaayeen khawaarijta iyo raafidada ahlulbidac yacni waxa weeyaan kamaysan tabaruci kamaysan tabaruci jirin inay saxaabada wax ka sheegaan waa ogsoonnahay mawqifka ay ka istaageen maarata khawaarijtu saxaabada waa takfiriyeen gaalo ayay ku sheegeen walidalika sidaas ayay ula dagaalameen oo waxay yahan naftooda iyo maalkooduba waa noo banaan yahay sidaas si lamid ah ayaa iyaguna maaragtay raafidadu ay mareen oo waxay yidhahdeen dhowr iyo toban saxaabi markii laga reebo oo caliy bn abi aalib ugu horeeyo inta kale waa gaalo waa gaalo ay yidhahdeen wahaakada nimanka la yahay muctaziladu ayaguna arrintaa kama foga markay saxaabadu marata isdagaalameen oo fidnadeeda marata ay ka dhacday khawaarijtu marata ka dhex sameeyeen markay dhacday waxa weeyaan mawqif aad iyo aad u liita ayay labada dhinacba marata ay ka sheegaan mar ay yidhahdaan marata labada kooxoodba waa fasaqa iyo yani hadalle aad iyo aad u xun ayaa ka soo arooray fi hada alcasri zamankan aan ku noolnahay ayadana waxa weeyaan hadallada hadallo lamid ah ayaa dad badan oo marata ummadaha muslimiintu ay marata uhaystaan ducaad ama culamo ay uhaystaan nafs alxikaaya ayay mareen sida maaragtay ay ku qoreen marata kutubta ikhwaan muslimiinka lagu qoray gaar ahaan ninka la yahay sayd qudbi kutubta uu qoray gaar ahaan kitaabkiisa alcadaala alijtimaaciya kitaabka u bixiyey waxa weeyaan kamuusan xeshoon inuu maarata saxaabada uu aflagaadeeyo oo ugu horeeyo cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu oo uu leeyahay balaayo ummadda loo soo diray ama fajwa ayuu ahaa ayuu ka cabiraya kadalika wuxuu aad iyo aad isagana maaragtay uu daaqadda ugala baxaya camr bnu lcaas oo la garanaya maarata manziladii uu maaragtay uu muslimiinta dhexdooda u ku lahaa kadalika mucaawiya bn abi sufyaan iska dhaaf maarata saxaabadii xataa bal wuxuu aflagaadaynayaa nabiyullaahi muusa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu ku sheegayaa inuu yahay rajul casabi ah rajul casabi ah casabi waxa weyan waa rajul qabli waa macruuf yani rajul casabi ah sida ayuu sameynay waxaana macruufa qofkii rususha wax ka sheega arrintiisu maaragtay inay tahay akbar ijraam oo qofku galo waxa weeyaan waa sabu arusul rususha oo allo wax laga sheego walidalika xukumka saabigu uu leeyahay rasuul caaya iyo xukunka kaleeto oo qofku maarata markuu si gooniya maaratay goon ahaantiisa maarata u gaaloobo u ridoobo xukunkiisu aad iyo aad buu kala fogyahay sida hadda in maaragtay akhar min mara aan ishaarnay intaa kumuusan gaabsan wuxuu usii tilaabay inuu yidhaahdo islaamku waa nasiijun min almasiixiyati walistiraakiya yani islaamku wuxuu ka kooban yahay ishtiraakiyada iyo masiixiyada wahaakada yani marka waxa wey takhabudka aad iyo aad u faraha badan ayaa maarata dhacay wa maca dalika markii lasoo qaado oo la yidhaahdo war waxaan ninkan aad taqdiisinaysaan oo aad wadaan daamaadkan ayuu maaragtay saxaabadii uu kula kacay ambiyadii alla ayaa ka baxsan weyday islaamkii baa ka baxsan waayey intaa laguma kaabtoona waxa la yihi ashahiid maarata sayid qudbi ashahiid ayna shahaada awalan ma la oran karaa fulan mucayan min almuslimiin iska dhaaf maarata masaa'ibta ku dhacay qofka xata caadigaa oo aan masaa'ibta midaan oo kaleetaa lamida aanan ku dhicin ma la oran karaa fulanu shahiidun lama oran karo qofka maarata qof mucayana oo nebi maxamed uusan shahaada ugama uga markhaati kicin yidhahda fulanun waa shahiid qofka ogaada inuu murji yahay waa irjaa waa baab alirjaa lianna waxa weeyaan qawaacidda ahlulxadiidka waxaa ka mid a qofku inuu yidhaahdo yani markaad leedahay qof waa shahiid waa waxaad oran kartaa inaad tidhahdid fulanun istushhida in sha allah ama fulanun shahiidun in sha allah sidaad u oranaysa maaragtay fulanun muminun in sha allah sidaad u oranaysa lakin inaad tirahdo qof mucayan ah oo nebi maxamed uusan janna uga markhaati kaca inaad tirahda maarata fulanun shahiid waxa weeyaan xakamta calayhi biannahu yadkhulu janna inuu jannada uu gelayo ama jannadii uu galay ayaad uga markhaati kacda oo maarata aad u xuguntay xukumka noocaasna waxa waa xukum baatila wey ma ogin qof uusan nabiyullahi maxamed uusan janno uga markhaati kicin ama kitaabka alla aan ku caddayn ma ahalkiisu wuxuu yahay war uma hayno marka waxa weye arrimaha noocaas oo kaleetaa waa arrimo maaragtay khudurada leh waana midda maaragtay muslimiinta tashatudka iyo masaa'ibta u keenta dadka noocaas oo kaleeta in dadka culimo looga dhigo oo la yidhahdo maaragtay fulan ibnu fulan shahiid ayaa maaragtay culimadii ah intaa kaliya kumaysan kaaftoobin kutubtooda ayay waxay ku qoreen haddii loo baahdana insha allahu tacaala waan akrin karnaa safaxaadkoodana waan keeni karnaa mana ahan kalaam hadalka marka uu ku leeyahay hadalkii horeeto oo saxaabada uu ku caayayo ama cuhmaan ha noqoto ama cumar ama maarata cumar camr ibnu caas ha noqoto ama mucaawiya ibn abi sufyaan ama marka uu leeyahay maarata islaamku waa nasiij min alishtirakiyati walnasraniya waxaa loogu laaban karaa kitaabka la yidhaahdo kutubun washaksiyaat waa soo gacantiisa uu ku qoray gacantiisa uu labada kitaabba ku qoray xata alaanna waa la daabaceeya ikhwaan muslimka ayaa soo saara waa mutadaawal bayna annaas haddii marka uu ka laabtay aawo meesha uga laabtay aawo meesha uga laabtay marka waxaad dareemaysaa ahlulbidac ama ahlulahwaa waxa weeye markii ninka caalimkaa zalla uu ku dhaco min azallaat waxa weeyaan meel kasta ayay maarta geenayaan zallada uu ku dhaco laakiin waaxid min alxarakaat ka mid ah haddii taamaad uu ku dhaco xataa gaalnimo uu ku dhaco waxa weeyaan waa la asturaya bal waxa weye haddii la tambihiyo dadka waxa weye acsaabtooda ayaa isbedelaysa marka waxa weeyaan taasna waxaa keenaysa qofku hadduu mutamasik bihadyi nabiyi sala allahu alayh ali wasalam uu yahay qofka waxaa lagu xiriirinayo oo lagu jeclaanayo waa nebiga xubigiisa iyo itibaaca nebiga sala allahu alayhi waali wasalam ama haddii barnaamijku ama maaragtay manhajku uusan ahayn nebiga itibaaciisa ee wax kalea lagu dhiso walaha lagu dhiso waa midda keentay nin saxaabadii rasuulka wax ka sheega ama ambiyada alla maarata ku aflagaadooda ama maaragtay sameeya inuu islaamkii laftiisa u yidhaahdo yani iftira inuu yihahdo maarata waa nasiijun min alishtiraakiya wanasraniya in maarata la yidhahdo alimaamu shahiid in la yidhaahdo waxaa ka mid a waxyaalaha fadaaicda uu ku dhacay waxaa ka mid a kitaabkiisa zilaal qur-aanka zilaal qur-aanka uu ku magacaabay marka uu maaragtay qur-aanka uu fasirayo aayaadka sifaadka iyo maaragtay asma aayaadka sifaadku markay soo maraan mawqifkiis waa mawqif aljahmiya mawqifka aayaadka sifaadku ka maro waa mawqif aljahmiya ee baxti ah yani meeshii ashaaciradu ay martay ayuu maraya wahaakada xarakiyiintu marka waa ay jecel yihiin in jahmiyada maarata la naqdiyo muctazilada in la naqdiyo ashaacirada in la naqdiyo dariiqada maaragtay axmadiyada in la naqdiyo qaadiriyada in la naqdiyo laakiin maalinkii nin xarakada ka mid wax laga sheego ama maarata baatilka islaamka u keenay maarata la rabiyo waxa weeyaan mawqifkooda waa isbedelaya taa marka waxa weeyaan waa barnaamijka siyaasiga u samaysan in khusacbalaadka diin laga dhigo oo ummadda maarata lagu tarbiyadeeyo manhajkooda maarata wax allaaliya waxaysa ka raalli ahayna la baabi'iyo taana waxa weeyaan allah iyo rasuulkiisana raalli kama ahan dadka maaragtay ahlu xaqa ahina laga heli maayo insha allahu tacaala kitaabka marka dilaalka uu ku magacaabay waxyaalaha lagu naqdin kara xataa kitaabka laftiisa cinwaankiis ayaa ka mid ah yani inuusan maarata madhabkiisa madhab ahlu sunna ahayn xataa cinwaanka maarata kitaabka u sameeyey ayaa tusinaya dilaalu qur'aan ayuu yidhi dilaalu qur'aan qur-aanku waxaan hore usoo marnay inuu yahay kalaamullah hayru makhluuq inuu yahay ilaahay kalaamkiisa oo uusan makhluuq ahayn qofkii yidhahda waa makhluuqna inuusan muslim ahayn wa maca dalika muxuu qoray muxuu ku qoray kitaabkiisa cinwaankiisa dilaal qur-aan ayuu yidhi qur-aanka hoos ma leeyahy male qur-aanka hoos ilaahay hoos miyuu leeyahy ilaahay hoos ma leh qofkii yidhahda ilaahay baa hoos leh qofkaas waxa waa qof jahmiya wey ilaahay waxa weyaan hoos looma nisbayn kara lianna waxa wey asaguna iskuma nisbayn rasuulkuna uma nisbayn shay ilaahay uusan naftiisa u nisbayn ama nebigu uusan u nisbayn weliba maarata xawaadista ka mid ah allah in loo nisbeeyo mamnuuc wey waxa weeyaan qur-aankuna waa sifa min sifaat illaahi waa tilmaan tilmaamaha alla ka mid ah waa kalaamullah ilahay kalaamkiisa ayuu qur-aanku ka mid yahay marka in la yahay qur-aanka ayaa hoos leh macnaheedu maxay tahay qur-aanka ayaa makhluuqa qur-aanka laftiisa ayaa makhluuqa ma oranaya hadda maarata asaga ayaa yidhi qur-aanku waa makhluuq laakiin waxa weye min tacbiirihi ayaa wuxuu tusinayaa inuu ay ka daadegsan tahay inuu maarata qur-aanku makhluuq yahay waana kelima fadiica jiddan kelima aada iyo aada u xun waxaa ka mid ah waxyaalaha fadaaicda xarakaadku ay ku dhaceen weliba gaar ahaan xarakada ninkaas odaga uu ka mid ahaa waxaa macruufa maarata wuxuu ka mid ahaa xarakadii uu sameeyey xasan ilbanna raximahullah uu sameeyey ayaa kayuu maarata ka mid ahaa oo uu daba joogay ninkaa marka sida macruufka ah wuxuu ka mid ahaa dariiqadii la odhan jiray xasaafiyada ayuu ka yimid ma ahay min manhaju salaf ama manhaju ahlilafar yaqaana ama kusoo takhasusay ama u istaagay xataa inuu bartama uusan hayn bal aabihii oo nin muxadis ah oo kitaab aada iyo aada u weyn maarata sharxay tartiibiyana waa kitaabka musnad imaam axmed ibn xambal ayuu mubawab calaa abwaabi ilfiq ayuu ku tartiibiyey oo juhdi badan uga baxay kabacdina waxa weeyaan waa u sharxay ninkaa waxa wey waa nasyan mansiyan min bayn ikhwan muslimiin yani qof ikhwaan muslimiin haddii la weydiiy la cabdiraxmaan isaacaati ka warrama waxaa la- laga yaabaa inay yidhahdaan caalamka meel kastaa ka joogin xataa kuwa soomaaliya jooga inay yidhahdaan mana man cabdiraxmaan isaacaati cabdiraxmaan isaacaati ninkee buu ahaa xasan banna haddii la weydiina waxaa laga yaabaa ilmaha yaryar in maarata ay gartaan ilmaha yaryar inay gartaan ayaa laga yaabaa ninkaas marka waxa wey xasan banna aabihii ayuu ahaa wuxuuna ka mid ahaa culimadii masar waktiga asaguu noolaa raggi maaragtay aada iyo aada xadiidka maaragtay ugu khidmeeyay ayuu ahaa marka waa min maaragtay waa min barakaat alxisbiya in culummaduna ay madmuusiin noqdaan oo aan la garan dadka juhaasha ama daamaadka muslimiinta usoo kordhiyana inay noqdaan maarata baarisiin calaa ru'uusi shacab inay noqdaan walidaalika ninka waxa wey tarbiyadiisi waxay ahayd tarbiya suufiya ayay ahayd hadaladii marka laga hayay ama maaragtay daa'ifada asaga uu soo barbaariyay ay ku hadleen waa hadallo runtii aada iyo aada u xun haddii maaragtay qaarkood aan meesha ka akriyana laga yaaba maarata dadka dad badan inay maaragtay anfariir ay ka keento sida ninka la yidhaha doctor yuusuf alqardaawi hadallada laga hayo waxaa ka mid ah inuu yidhi weliba maarata hadalkan waxa waa qaraarkii ayagu ay soo saareen qaraarkaasuna wuxuu soo baxay ikhwaan muslimiinka ayaa soo saaray bisha dulqacda markay ahayd soddonka kun afar boqol afar iyo shan iyo tobankii ayay maaragtay bay soo saareen bayaankan isaga ah waxay leeyihiin wa mawqifuna min ikhwa min ikhwanina almasiixiyiin fii misra waalcaalam alcarabiyi mawqifun waadixun waqadiimun wamacruufun lahum ma lana wacalayhim ma calayna wahum shura- wahum shurakaau fi lwaطan waikhwatun fi lkifaaxi alwaطaniy الطويل لهم كل حقوق المواطن آه، آه، المواطن المادي منها والمعنوي المدني منها والسياسي ومن قال غير ذا ومن قال غير ذلك فنحن براء منه ومما يقول ويفعل وقرارك ايغو اي سو سارين تاريخدا qofkii doonayana wuxuu ugu laaban karaa majaladii almujtamac cadadkeeda kun boqol afartan iyo sagaal safxada afartanaad ilaa koob iyo afartanaad ayay hadalkaa ku leeyihiin hadalka kolley waa la fahmaya aan filaya mawqifka annagu aan leenahay haddaan nahay ikhwaan muslimiin mawqifkeenna aan leenahay oo aan ka leenahay walaalaheena masiixiyiinta muslimiinta iyo masiixiyiinta ma walaalnima ka dhaxaysa abadan wax masiixiye iyo maarata muslimiin ka dhaxaysa haddii fursad loo helo waxa weye waa in la laayo markii fursad loo helo oo muslimiintu ay awooddooda ay gaaraan in la laayo waxa weye mawqifka naga dhexeeya waxa weye alcadaawa haddii aanan awood u hayno qalbiga maarata inaan xiqdi iyo maarata cadownimo aan ugu hayno mawqifkeena aan ka leenahay walaalaheena masiixiyada ah oo halkee joogaan masar ama caalam alcarabi waa mawqif waadixa yani waa mawqif banaanka yaalla waana mawqif qadiim ah oo la garanayo waxay leeyihiin walaalaheena masiixiyiinta ee caalamulcarabi jooga ama masar ku nool wixii annaku aan leenahay oo xuquuq ah waxay maaragtay dushooda wax allaanay annaka wixii mas-uuliyadoo nala ka rabo ayaa iyagana maarata laga rabaa wahum shurakaau fi lwatan wadanka maarata waa unaga dhexeeya wa ikhwatun fi lkifaaxi alwadaniy aطawiil dagaalkii maaragtay xoreynta wadanka loo soo galana waxay walaalaan ku nahay lahum kullu xuquuqi lmuwa- muwaatin muwaadinka xuquuqdiisa uu leeyahay oo dhan ayay leeyihiin almaadiyi minha walmacnawiy ama ha noqoto maaragtay xuquuqda maaragtay maadiga ah sida dhaqaalaha iyo wixii la mid ah ama midka macnawiga ha noqoto midka madaniga ama ha noqoto ama midka siyaasiga ah waman qaala gayra dalika fanaxnu buraa'u minh qofkii hadalkaas hadal aan ahayn yidhaahda haddaanu nahay ikhwaan muslimiin beri baan ka nahay wa mima yaquulu wayafcal waxa uu leeyahay iyo waxa uu samaynayaba ayib ninka marka hadalkaa ku hadlaya waxa weeyaan markii la naqdiyo waxaa la leeyahay jihaadkii baa laga soo horjeedaa dowladda islaamka ayaa la didaya ayna dowlad islaamiya ma dowlad islaamiya waxay ku imaanaysaa saxaabada rasuulka oo lo- meel looga dhaco islaamka oo meel looga dhaco masiixiyada iyo muslimiinta oo la walaaleeyo xataa maarata torturaabi waad garanaysaan mawqifka uu istaagay markuu maaragtay wadanka sudan markii maaragtay general bashiir markuu qabsaday leanna wuxuu ahaa mustasaarka koobaad ayuu ahaa ama wuxuu ahaa maaragtay ninka rasmiga ah oo dowladda dhan ay ku dhaqdhaqaysay mawqifka uu istaagay ugu horreeya waxay ahayd waxdatul adyaanha la sameeyo way ogsoontihiin maaragtay gaalka ugu weyn nasaarada liawali mara oo waxay ahayd maaragtay in maaragtay ziyaaro maaragtay loo ogolaado inuu maarata soo ziyaarto meesha la yahay khuduum oo kanaaistii maarata baaliyowday boorka laga soo jafay ma dhicin dowladihii xataa horeeto oo ka horreeyey maarata genaraal bashiir arrintaas fatay inay dhacdo genaraal bashiir nin askariyu ahaa yaa sababay waa ninka la yidhahdo turaabi ayaa sababay waxa weeyaan waa arrin uu daberay ninka la yidhaahdo turaabi taa marka hadalka waxaan ugu celcelinayaa mawduuceeniina inaanan ka bixin mawduuceenna wuxuu ahaa addifaacu can isunna sunnada in la difaaco sunnadana waxaa lagu difaacaya ahalkeeda in la difaaco marka horeeto ahalkeeda waxaa ugu horeeya waa saxaabada rasuulka saxaabada rasuulka qofka wax ka sheega waxa weye ma ahalkiisu wuxuu noqonayaa ma ahalka ikhwaan muslimiinku ay kutubtooda ay ku qoreen oo ah gaaladii in maarata walaal laga dhigto isla markaasna shicaaraadka maaratay taalifka maxaa ugu qoran khilaafada islaamkaan soo celinayna khilaafada islaamku waxay kusoo laabanaysaa masiixiyada in walaal laga dhigto abadan weligeedii aleyd ma imaanayso waxaana xaqiiqo ah qofka dariiqiisa uu sidaa noqdo weligii yaalayuusan najaax gaarin lianna qofka waxa weye muftariga ah ee ilaah iyo rasuulka isku been abuurta waa ka ijraan badan yahay qofka macaasida si toosa ula imaanaya walidaalika waan ogsoonahay qofka saaxibulbidcaha ah iyo qofka saaxibulmacsiyada ah wax badan maarata waxaa si foolxun oo maaragtay aada iyo aad maaragtay uga fog allah subxaanahu watacaala waa qofka mubtadica lianna qofkan waxa weeyaan bidcada la imaanaya waxa ula imaanaya wuxuu u nisbeynaya sharciga ayuu nisbeynaya sharciguna beri buu ka yahay marka dadka maarata noocaa ku hadlaya oo leh hadalkaasna la ka wariyey oo inaanu qiranay masiixiyada inay walaalaha yihiin qofkii annaka naga wariya beri baan ka nahay ma banaan tahay qof muslim inaad beri ka noqotid abadan qofka muslimka waxaad beri uga noqon kartaa macsiya muxaqaqa marka uu ku dhaco xasaba macsiyatihi baad ka beri noqonaysaa laakiin qofka muslimka intuu mar marnaba uu laa ilaha illa allahu uu maaratay maxamed rasuullahi uu aaminsan yahay inaad bara kulliga ka qaadatid waa shay mamnuuca wey waa dhaqanka lagu yaqaano ahlulbidac qof allaaliyo qofkay rabaan inay ka beri noqdaan qof allaaliyo qofkay rabaan ay soo dhaweeyaan waxa weeyaan alwalaa walbaraa waxa weeye waxa uu ku xiran yahay waxa weeyaan waa asal oo ka mida maaragtay usuusha caqiidatu ahlilxadiid alwalaa walbaraa macnahiisu muxuu yahay alxubu fi llah walbugdu fi llah qofka inaad dar allana u jeclaatid markuu qof mutamasika yahay oo sunnada nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam uu raacsan yahay haddii uu sunnada u mukhaalif noqdana xasaba mukhaalafatihi xasba mukhaalafatihi ayaa maaratay aad ka fogaanaysa laakiin marnaba ma soo aroorin caqiidaduna maaratay ahlu sunna waljamaacana ka mid maahan maarata mabaadi'da ay aaminsan yihiin qof muslima in maarata baraa kulliga laga sameeyo waxyaalaha ay maarata ku tageen waxaa ka mid a waxay yidhahdeen waida kaana lishuuraa macnaaha alkhaas fii nadari alislaami fainaha taltaqi fi ljawhari maca anidaami adimuqraadi waa hadalladooday ka mid tahay waxay leeyihiin haddii shuuradu macnaheeda khaaska ay leedahay yani shuura alislaamiya islaamku shuur u ogolaada soo maahan haddii macnaheeda khaaska ay leedahay fii nadari alislaam fainaha taltaqi alshura alislaamiya waxay la kulmaysaa fi ljawhar sida maarata xaqiiqada ah maca nidaami dimuqraadi nidaamka dimuqraadiga waa hadalkaan sheegayna maarata waa hadalkii marata ninka odagaan kasoo xikaayeyna u lahaa islaamku waa natiijun min annasraaniya walistiraakiya yani dimuqraadiya iyo ashura alislaamiya ma isku imaanaysa abadan shakaani maa baynahuma bucda maa bayna almasriqayn in addimuqraadiya oo ah nidaamka kufaarta ay soo dejiyeen oo ah naagta maarata khabiitada ah oo maarata fawaaxishta ku takhasustay iyo ninka maaragtay sakraanka ah iyo qofka ninka caalimka ah in xaqooda uu waaxid noqdo waa isku sawd yeeshaan naagta khabiitada ah oo saaxibada dacaara ah iyo ninka mudminulkhamriga ah iyo ninka caalimulmuslimiin ah isku cod waa inay yeeshaan intaa waxaa kasii daran in la yidhahdo qofku xorriyad xor wuxuu u leeyahay dariiqa inuu maarata fawaaxishta ku sameeyo inuu dariiqa faaxishadii ula soo fadhiisto xorriyaday ka mid tahay naaguhu inay isguursadaan xorriyaday ka mid tahay dimuqraadiyaday ka mid tahay raggu inay isguursadaan dimuqraadiyaday ka mid tahay taa waxa weeyaan iyo nidaamka shuura islaamiya ma isku mid ba abadan waa iftiraa wey walidaalika xataa soomaalida lafteeda waana maqalnay markii maaragtay maamulka lagu soo sameeyey markii dowladda lagu soo magacaabay meesha la yidhaahdo carta rag badan oo maaragtay dhowr nin ah oo magac maarata wadaada ku hadlaya oo leh dimuqraadiyada sida ayagu ay u yaqaaneen qarbigu maahan ee dimuqraadiyadu waa islaamkii waa nafs alxikaaya maahan kalaam hadda ay keeneen halka ayay maanta kasoo boobsanayaan marka waxa weyaan islaam iyo dimuqraadiya shataani maa baynahum maa baynahumaa aada iyo aad bay u kala fog yihiin almuhim waxa weeyaan qofku markuu maarata bidca uu ku dhaco waxa weeyaan naseexada ayay ka mid tahay asagana in looga naseexeeyo ummadda haddii uusan maarata ka waantoominna ummadda in looga digo laakiin bidcadii in ummadda loo maldaho oo la yidhaahdo sufuufta muslimiinta in la kala geeyo maahan waxa weeyaan hadafka ka dambeeya waa in bidacdu ay baahdo oo ummadda maaragtay aada iyo aad ay u saabato taasna insha allahu tacaala ma ay dhacayso marka kelimadii ay yidhaahdeen nimanka odayaasha ayaanu daba joognay yuusuf alqardaawi hadallada laga hayo oo isagu maaragtay ay qoreen masaadir rasmi ah waxaa ka mid a inuu yidhi fanaxnu laa nuqaatilu lyahuuda min ajli alcaqiidati inama nuqaatiluhum min ajli alardi laa nuqaatiluhum liannahum kufaar wainama nuqaatiluhum liannahum iktasabuu ardana waaakhaduuha bigayri xaqin wuxuu oranayaa yuusuf alqardaawi waa la garanayaa waa ninka hadda maanta u taagan inuu caalam lislaami u noqdo maarata mufti oo cawaam lmuslimiin akarkooda ay leeyihiin markii telefisyoonada ay ka daawadeen ay leeyihiin doctor yuusuf alqardaawi ayaa sidaa iyo sidaa yidhi hadallada uu tasriixiya waxaa ka mid ah hadalkan wuxuu leeyahay fanaxnu laa nuqaatilu lyahuuda min ajli alcaqiida yahuud dagaalka aan la gelayno ama aan la dagaalamayno ma ahan inay tahay dagaal caqiide ku salaysan iyo colaad maarata xagga caqiidadu ay keentay inamaa nuqaatilum min ajli alard waxaanu la dagaalamaynaa waa dhulka ay naga haystaan laa nuqaatiluhum liannahum kufaar inay gaalo yihiin darteed ula dagaalami mayno wainamaa nuqaatiluhum liannahum iktasabuu ardana waxaanu maarata ula dagaalamaynaa inay yihiin kuwa boobay dhul annako aan iska lahayn waakhaduuha bigayri xaqin xaq la-aan ay ku qaateen awalan wa qabla kulli shay haddii gaalnimo aan loola dagaalamayn caqiido maarata iimaanku uu keenana aan loola dagaalamayn dhulka allah waa iska leh cid rubuna gacanta u gelinaya sababta marka waxa dhulka muslimiintu waxay maaragtay dhulka ay ku qaadan karaan waa iimaanka ay leeyihiin waxa weeyaan ayay ku qaadan karaan laakiin qofku haddii wasfigii dhulka asaga uu ku hananayay uusan maaragtay uusan wax qiimaba ugu fadhin dhulka ninkii raba ha qaato dhulka wax qiimaa ma leh dhulka waxa weeyaan gaalada iyo muslimiintu waa ku noolaanayaan laakiin qofka muslimkaa dhulkiisu wuxuu qiimo u yeelanayaa markii asaga uu mutamasig yahay oo maaragtay iimaankiisii maarata uu casiiz u ku yahay colaadna u haya maarata gaalada hadalkaa waxaa qoraysa jaridada la yihahdo alraaya alqadariya cadadka afar kun lix boqol lixdan iyo sagaal oo soo baxay maalinka arbacada bisha shacbaan ay ahayd afar iyo labaatan sanadka hijiriyaduna ay ahayd kun afar boqol shan iyo tobankii xilligaa ayaa maarata jaridadaas ay soo baxday waana jarida alqadariya marka qoomka waa qoomka maarata sidaa u dhaqmaya markii qaacido marka waxaa jirta kulliye ah cindahum oo ay samaysteen oo ninka odagaha u sameeyey oo ay yidhaahdeen liyacdir liyacdur bacduna bad bacdan fima اkhtalafna fiihi walnacmal fima اtafaqna calayh yacni qofkeen qofka kaleeto ha cudurdaar ha u sameeyo wax allaaliya wixi aan isku khilaafay nin kastaba maarata wijhato nadar buu leeyahay yacni nin walbaba aragtidiisa ayuu leeyahay wixi aan isku khilaafno laakiin shaqada maarata noo dhaxaysa iyo camalka noo dhexeeyo dacawiga ah waxaanu ka wada shaqaynaynaa wixi aan isku waafaqsannahay qaacidadaas ba markale baa laga duulayaa mana ahan hadalkan ninkii odag ahaa ayaa yidhi xasan banna laakiin yacni waa qaacida kuliya ladaa jamiici alxarakaat ninka maaragtay xarakiga ah ama daakhili tilka alxaraka ka mid ah haddii maaragtay xataa shirki hadduu ku dhaco waxa weeyaan qaacidadaasa u taalla wixii aan isku waafaqno aan ku wada shaqayno wixii aan isku khilaafno nin walba maarta suuraba ha wato xataa anugu waxaan joogay magaaladan muqdisho dhexeeda mar niman maarata magac culimo iskugu yimid xaflad ay iskugu yimaadeen ay yidhahdeen islaamka iyo kitaabka sidii waddanka loogu xukumi lahaa ayaan jabhaadka ka dhaadhicinaynaa iyo nimanka maaragtay maarata hubka wata ayaa nin maarata raggii raggii waktigaas jooga ka mid ahaa ayuu wuxuu yidhi maaragtay hadal kelimadu soo jeediyey anugu intaas baan ummadda waxaan u sheegaya kitaabka alla in lagu xuguntamo laakiin salaada nin walba siduu raba ha u tukado salaada nin walbaba siduu raba ha u tukado laakiin waa inay naga dhexeeya shicaarka naga dhexeeya waa inuu noqdo kitaabka waddanka in lagu xukumo salaada nin walbaba siduu raba hadduu u tukanayo kitaabka gormuu wax xukumaya yacni kelimatu laa ilaaha illa allah kelimatu laa ilaha illa allah ayaa salaada ka horeysa qofku markuu laa ilaha illa allahu maxamed rasuulilah yimaado rugniga ku xigaa waa asala waa ogsoontiihin maaragtay ama waa ogsoonahay axaadiista ku soo aroortay salaada iyo axkaamteeda aad iyo aad bay u fara badan tahay bal culamada qaarkood kutub mustaqil mustaqil ayay ka alifeen salaada sida kitaabkii cadiimka uu yiri u alifay ninkii la ohan jiray moxamed ibn nasr marwasi oo uu bixiyey tacdiimu qadri sala sidoo kaleeta maaragtay shamsudiin ibn jawziya asaguna waxa weeyaan wuxuu ka alifay kitaab laha kitaabu sala marka qadarka salaada oo la garanayo ilaah iyo rasuulkiisa meeshay gaarsiiyeen ninka odhanaya nin walbaba suu raba ha u tukado laakiin wadanka aan ka dhaadhicin oo ummaddii kitaabka alla in lagu xukumo ogaada kitaabka alla xukunka la sheegaya waxa weeyaan fulan iyo fulan ama alxaraka alfulaniya haddii aan nahay annaka dowladnimada inaan qabanno macnaheedu sidaa wey leanna waxa weyaan qofku haddii uu doonayo kitaabka alla wadanka in lagu xukumo waa inuu qofku gurigiisa uu ka bilaabo oo tawxiidkii maarata ahalkiisa uu maarata uu u sharxo qaraabadiisa u sharxo caamatu naas uu sharxo xataa midka maarata jabhadda ama midka madaxweynaha uu ugeeyo maarata xaqa ugeeyo qof walbaba xaqa guriga uu galo hadafka marka culimmadu maahan ilaahayna uguma talagelin inay kursi ka daba ordaan kursiguna maaratay ujeeddada maahan weyn ujeeddada weyn waxa weeyaan in ummaddu xaq ay fahamto ama kursigu ninkii allah ugu talagalay ama faajir ha noqdo ama saalix ha noqdo ayuu allah u dhiibaya weligaa iyo allaha qofkii maarata ka daba ordan nebiguna aada iyo aad buu uga digey insha allahu tacala waa noo imaan doontaa in wilaayada la dalbo oo layahay aniga madaxweyneha layga dhigo ama aniga maarata wasiirha layga dhigo ama aniga agaasimaha layga dhigo wax sharcigu ogolyahaba ma ahan dad badan ayaa inxiraafka wuxuu la gaaray inay maarata soo qaataan aayaddii nabiyullaahi yuusuf rabbi ijcalnii ijcalnii calaa khazaain alard aayadda ayay usoo qaateen oo maaratay markii ninkii gaalka ahaa ree masar markii usoo dhaweeyey maxay usoo qaateen hadafka usoo qaadanayeen maxay tahay hadafka usoo qaadanaya waxa wey dalab limaara dalab limaara maarata sharciga ayuu ka mid yahay nebiga maaratay diinkiisuu ka mid yahay waa waxa weeyaan bal u laabta aayaddaas imaam albukhaari markuu maarata uu ku keenayo kitaabkiisa saxiixu lbukhaariga iyo sida culummadu ay u sharxayaan sida maarata fatxulbaariga oo kaleeto kadalika imaamu muslim fii kitaabihi saxiix marka uu ku keeno sida culummadu ay u sharxayaan sida abulcabaas alqurdubi oo kaleeto marka uu sharxayo fii kitaabihi sharxi saxiixi muslim almufhim wahaakada waxa weeyaan waa min abtal lbatil in loo soo daliishado maarata dalab limaara ayaa sharcigu ogolaaday waa wax aada iyo aada uga fog maarata sunada nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam marka qofka muslimga waa inay ku filnaato sunada nebigu waa shay mamnuuca in dalabulimaara laga dabahaado nebiguna aada iyo aad buu uga digey qofka ka dabahaadana waxa wey caaqibadiis waxay noqonaysaa qabla ayaam kuwii ummadda ku laynay oo lahaa dadku waa dimuqraadiyiin waxaanan ballan ilaahay ku qaadnay inaan layno ilaa kitaabka iyo sunnada ay kaga hogaansamaan maanta waxay taagan yihiin la yidhaahdaan dimuqraadiyadii iyo islaamku ama waa isku mid ama maarata ay soo dhoweeyaan dimuqraadiyadii lafteedii qofku waxa weeyaan dowladda ka qayb gal laakiin marnaba ha dhihin marnaba ha dhihin dimuqraadiya islam baa isku mid a waxa weeyaan waa jariimo aada iyo aad u weyn oo ilaahay laga galo in la yidhaahdo kitaabkii allah ee muqadaskaha ee allah ugu talagalay caalamka ama dowlad ha timaado ama yaysan imaan iyo in la isku shabaho nidaamka qarbiga oo maarata yahuuddu ay keentay addimuqraadi waa nidaam lyahuudi nidaam faajira wey maaha nidaam ilahay islaamka ugu talagalay qala abu cabdillahi bukhaariy qala alimaam lbarbahariy raximah اllah wاsamcu wالطaacatu lilaimati fima yuxib اllah wayarda wman waliya alkhilaafata biijmaci اnnaasi calayhi waridaahum bihi fahuwa amiiru اlmu'miniin halka shiku wuxuu ku taqriirinayaa masale aada iyo aada muhim u ah masaladaas oo ah in a'imada muslimiinta ah in la adeeco yani dadka muslimiinta madaxda u ah oo madaxweyneyaasha ama madaxweynahaas hada madaxweyne muslimiinta o dhan ka dhexeeya sidii maarata khilaafada islaamiga ay ahaan jirtay ama ha noqdo madaxweyne qudri mucayana sida soomaalida oo kaleeto ama maarata wadamada kaleeto muslimiinta wasamcu samcigu maqalka wadaacatu daacadu lilaimati aimada ayay usugnaaday aimadiibuu maarata usugnaaday in maarata la maqlo dadka madaxda ah oo laga dambeeyo fii ma yuxib allahu wayarda allah subxaanahu watacaala wixii uu jecel yahay oo maarata uu ka raalli yahay wax allaaliyo wixii ilaahay uu jecel yahay waa sharcigii wey wax allah uu jecel yahay uu ka raalli yahay waa sharciga maarata wixii ku saabsan markii uu ku faro ama xataa shay mubaaxa in lagu adeeco waman waliya waman waliya alkhilaafata khilaafada muslimiinta qofkii tawaliya biijmaaci annaasi calayhi dadka kulan ay ku kulmeen sababteed qofkii maaragtay khilaafada gacanta ugu dhiga waridaahum bihi iyo raalli ahaansha isaga ay ka raalli yihiin fahuwa kaas amiiru lmu'miniin waa muminiinta amiirto amiirkooda yani waa khaliifatu lmuslimiin muslimiinta ayuu maarata khaliif u yahay ama amiir u yahay khilaafadu shayga ama dariiqa allah iyo rasuulkiisu ay raalli ka yihiin oo ay ku sugnaanayso waxa weeyaan inuusan madaxweynuhu ama dadka muslimiinta qofka madaxda u noqonaya dhulkaas ama ha weynaado ama ha yaraado inuusan kasbi usan ku samayn oo usan bood ku samayn ama isnkilaab usan ku qaadan dadka ahlulxalli waalcaqdi ahlulxalli waalcaqdi waxa weeyaan awalan waa alculamaa iyo dadka wujahada sida shuyuukh alqaba'il oo kaleeto ama dadka maanta dadka wax u oranayo kaleeto dadka ay qofka ay u dhiibaan khilaafada oo asagu markaas beeca uu la galo wey midda markaas sheikh uu ka hadlayo uu leeyahay wa amiiru lmu'miniin dariiqaas marka waa dariiqa sharciga wey oo ilahiy rasuulkiisa baa raallig ay ka yihiin ama in khasab lagu qabsado ama qori caradii lagu qabsado waa shay waxa weye xaaraama oo nusuusta sharciga ka soo horjeeda laakiin haddii ay dhacdo macsiyada noocaas oo kaleeta oo wadanka uu la wareego shaksi mucayani dadka muslimiintaha markaa ku hoos nool waa la addeecaya waa laga dambaynaya leanna waxa weeyaan xaaraamta uu ku dhacay ninka mucayankaa ficilka muxaramka uu ku dhacay waxaa kasii xun haddii khuruuj lagu sameeyo laga hor yimaado baaba iyo balaayada uu keenayo ayaa kasii xun islaamkuna ma ahan mafaasid looguma talagelin islaamku masaalix maxda ayuu maaragtay ayuu dadka ugu yeerayaa haddii mafsada ay timaadana mafsadadaas timid sida loo khafiifin lahaa ayaa islaamku maaragtay dadka u amrayaa haddii maaragtay laakiin marnaba waxaan loogalin mafsado timid dhib yimid in dhib maarata kasii badan in la keeno sharcigu ma ogola dhib ki yimaada sharcigu waxa weeyaan waa u fududaynayaa ama waa u ka takhalusaya haddii laga takhalusi karo laakiin dhib jiray in dhib lagu sii kordhiyo waxa weeyaan qawaacidda sharciga wax kasoo horjeeda weeye waxaan marka sardinayaa adilada kusoo aroortay masaladan qaarkeed ayaan maaragta akrinaya yacni samciga iyo daacada wulatul umuurka la adeeco inaysan ahayn qadiyad la xiriirta dadka dumuuxaadkooda iyo maarata xamaasaadkooda ay tahay shay diinah asal maarata kamid a caqiidada islaamka ama caqiidada maarata ahlulxadiid ahlusunna waljamaaca inay tahay wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala fi suurati nisa allah wuxuu odhanayaa yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicuu rasuula wa uli lamri minkum dadka allah iyo rasuulkiisa rumeeyeyow allah adeeca rasuulkiisana adeeca wa uli lamri minkum dadka ulilamriga ee madaxda ini ahna adeeca nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiid saxiixa ayuu nebigu wuxuu ku odhanayaa man aطaacanii faqad aطaaca allah qofkii aniga maaragtay adeeca ilaahay buu adeecay waman casaanii faqad casa allah qofkii aniga i khilaafana waddadayda khilaafana allah ayuu khilaafay waman yuطic ilamiira faqad aطaacanii qofkii amiirka muslimiinta adeecana amiirku maahan umaraa lxarakaat maahan umaraa ljabahaadna maahan waa amiirka aan ka sheekayn amiirta muslimiinta ama midka xoog ku qabsada ha noqdo ama midka ummaddu maarata ay u dhiibata ha noqdo kaa ayaa maaratay adilada sharciga ay ka hadlaysaa marka amiirka qofkii adeeca faqad aطaacanii aniga ayuu adeecay waman yacsi lamiira amiirka muslimiinta qofkii adeecana faqad casaanii aniga waa uu khilaafay sida ayaa nebigu leeyahay sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidkaasna waxa w xadiid muttafaqa imaamu lbukhaari imaam muslim ay wariyeen abu hureyre ayaa nabiga ka warinaya abu dar alkifaari raximah llah radia allahu canhu wuxuu nabiga maarata ka warinaya xadiidkan wuxuu leeyahay abu dar alkifaari ina khaliilii awsaanii an asmaca wauطiica wain kaana cabda xabashiya mujadaca aladraaf wuxuu leeyahay khaliilkaygii waa nabiga sala allahu alayh ali wasalam ayaa wuxuu ii dardaarmay inaan amiirka maqlo hadalkiisa aan aطiicana haba noqdo midka amiirkai ay adoon xabashi ah haba noqdo yani adoon xabashia waxaa nebigu sala allahu alayh waalih wasalam u leeyahay yani sida noo imaan doonta khilaafada markii calaa dariiqati nabiy sala allahu alayh waalih wasalam ay ku socoto waxa weeyaan in loo dhiibo alaimatu min quraysh in maarata quraysh loo dhiibo laakiin haddii maaragtay hadyigii nebiga sala allahu alayh wali waslm isbedel lagu sameeyo oo laga weecdo oo umarada qaarkooda muslimiinta muslimiinta ay xoog ku qabsadaan oo ninka muslimkaha qabsado uu noqdo nin xabashi ah ma laga hor imaanaya ma laga hor imaanayo waa in maarata la adeeco xadiidkaasna waxa wey waa xadiid imaamu muslim uu warinayo nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiid kaleeto oo saxiixa ayaa nebigu wuxuu leeyahay cala almari almuslimi alsamcu waaacatu fi ma axaba wakarih qofka muslimka waxaa maarata dushiisa ah maqal uu maradiisa uu maqlayo iyo adeecitaan uu adeecayo fiima axaba wakari waxa uu jecel yahay wuxuu nacayaba ama maarata shayga uu kugu yeerayo imaamku ama madaxweynuhu shay marka adigu aad jecesha ha noqdo ama shay naftaada dhibsanaysa ha noqdo ilaa an yu'mara bimacsiyatin macsiya in la faro mooye haddii macsiyo la faro fain umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca haddii markaa ninka madaxda ah ama madax sar ha noqdo ama midka hooseeya ha noqdo haddii macsiya uu kugu yeero waxa weye laa daacata limakhluqin fi macsiyati alkhaaliq allah waxa weeyaan shay macsiyadiisa ay ku sugan tahay qof makhluuqa kaainan mankaan xataa labadii ku dhalaba ha noqoto marnaba lagu adeeci maayo xadiidkaasuna waxa weeyaan waa xadiid muttafaqa oo muslim iyo bukhaari ay wariyeen min xadiidi cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma